asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada oo xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinta murtida maanta ee aan inta badan wax un wax isaga sheegno hadday tahay mahmaah digniina hadday tahay sheeko durma'a hadday tahay mid duurxula hadday tahay tuddadan ama dadban ama haddii eebba idmahayo daboolan noocay doontaba ha noqote noocyada farada badan wax un xidhiidh la leh hadday tahay mid daalacan hadday tahay mid dabran iyo hadday tahay mid haddii eebba idmahayo deegaamaysi ah intaba waynu iskula eegnaa innaga oo xubnahan dhinac kolba dhinac ka istaagna siday suurtagal u noqoto xubinteennan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa idamka a b ninkii caaqilka ahaa ee aynu isla garanaynay su'aalaha la weydiiyey kooxda ah ayaan weli arrinkiisii ku jirna ninkaas isaga ah oo haddii eebba idmahayo ay ka mid ahayd su'aalihii uu ninkii abwaanka ahaa weydiiyey inuu ku yidhi hebelow niow caaqil baa lagugu sheegaa ama abwaan baa lagugu sheegaa ee saddex iiga jawaab middan iyadaa waxaa lagu yidhi laba jawaabahoodii horaan u aragnay oo ah haddii eebba idmahayo salaad bilaa ajara iyo ubad bilaa intifaaca labadaa horaan u aragnay midka saddexaad waxaa weeye waa aqli aduudla'aana isagana jawaabtan ayaa la siiyey waxaa lagu yidhi hebelow haddii aad rabto aqli bilaa aduud ah saddex arrimood sameh baa lagu yidhi adaa arki doono inuu aqligaagu noqdo aqliga doofaarka oo kale saddexdaa arrimood maxay yihiin saddexdanaa loo sheegay waxaa lagu yidhi unko ha abuuran unko ha abuurin dhulkaba waxbaha ku beeran dhulka dhanba waxbaha ku beeran unko ha abuuran waa kow adduunyana ha foofsan dhulka waxa ku beeran soo markii hore lama dhin haa mar labaad waxaa lagu yidhi haddana xoola ha foofsan waa laba israacday waxaa kaloo looga dhigay saddex aqoonna ha qiimayn waxaa la yidhi haddii aad rabto oo aad u baahan tahay inaad aragto ama aad si sal ah u hesho aqli bilaaduud ah waxa uu yahay aqli bilaaduudah aad raadinaysay ood aqli bilaaduuda rabtay saddexdan samee unkaha beeran adduunyana ha foofsan haye qodobka saddexaad maxay tahay aqoonna ha qiimayn saddexda arrimood haddii aan yaro jilcinno midda koowaad waxaa weeye unkaha beeran oo ah dhulkao dhanba waxba ha ku abuuran oo wax soo saar beera oo dhulka kalaga soo baxa ha yeelan waa kow waa aqligii baa sheegahayay ilaina waxaad cuni lahayd dhulka kala soo baxday oo waxaan cunno o dhan dhulku ka imaadaa intiisa badan xitaa xooluhu dhulkay ka imaadaan sababtay dhulka uga macal biliaadankaa dhulka ka imaada sababtuna maxay tahay dee xooluhu haddaan dhulka waxba ka soo bixin oo isaga dooghelin ama uusan waxba dhulkuba hadduusan ahayn mid la daaqayo xooluhu ayna wax ka daaqin dee maxaa iyaga laftooda maxaad ka goyni kow waxaa laygu yidhi dhulka ha abuuran unka ha abuuran baa ley wax beera ha samaysan waa kow adduunyana ha foofsan xoolana ha dhaqan waa labo aqoonna ha qiimayn waa saddex ee warshado ha samaynin oo haddii la kuisama ogol yahay adoon warshado lahayn oon dhar samaynin oon waxba oon dhulka waxba ka goosanin oo saddexdaa arrimood isu geebaaley saddexdaa haddaad samayso aqli bilaa aduuda adaaba noqonoo dagaag noqoni sida kuwa qaxootiyada jooga oo kaleenta ee adduunka iska adduunka caadiga iska iyadoo adduun caadiga la jooga dad weligood iska qaxooti a soomaalida arag oo xitaa awoodin xitaa haddii biyuhu kusoo fataan inay iska moosaan qaxooti baan nahaye dhihi haddii biyuhu xitaa fadhiistaan agtooda inay wax ku beertaan aan awoodin qaxooti baan nahaye saasoo kale iska noqaa la yidhi adaa helahaya waxa aad raadinaysay haddii aad rabto aqli bilaa aduuda saddexdan ha samayn baa lagu yidhi waxaad samaysaa oo aad toos u qaadataa unko ha beeran unko ha abuuran unko ha abuuran adduunyana ha foofsan aqoonna ha qiimayn saddexdaasba daaqadda ka saar adaa arki doona aqli bilaa aduud ah oo bilaa derajo ah oo bilaa indha ah oo bilaa tabar ah saddexdaas samee ayaa lagu yidhi haddii aad rabto inaad aragto aqli bilaa aduuda mahmaahda maanta ee xubinteenna murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi quud aan jirin qoryo u guro quud aan jirin qoryo u guro